faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal rediyow cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyow cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyow cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon madaxweyne xaaf oo ka baxay heshiiskii uu la galay dowladda federaalka soomaaliya howlgal dad lagu soo qabtay oo laga sameeyey magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari al-shabaab oo soo bandhigay erga ay sheegeen ay doorteen xildhibaan jawhari soomaali lagu laaya dagaal ay la galeen canfarta etoobiya intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu door karoon warka subax dhegaystayaal goordhow diyaargaroob ah warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaab ayaa sheegay inuu ka baxay heshiiskii ula galay dowladda federaalk soomaaliya axmed ducaale geelle xaab madaxweynihii maamulka galmudug ee wakhtiga xilhayntiisu dhammaaday ayaa ka baxay heshiisuu kal hore la galay dowladda federaalk soomaaliya isagoo sheegay mas-uuliyaddii doorashada galmudug uu kala laabtay wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya qoraal uu xalay saqdhexe soo saaray ayuu ku sheegay wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya aysan u marin waddadii loo baahnaa in loo qabto dib heshiisiin saxa ee galmudug sidoo kale golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug ayuu ugu baaqay inay iskugu yimaadaan ugu dambeyn tobanka bisha tobanaad laba kun toban iyo sagaal si loo dardargeliyo howlaha maamulka galmudug ugu dambeyn wuxuu waxgaradka iyo siyaasiyiinta reer galmudug ugu baaqay inay ka tashadaan sidii loo dhisi lahaa galmudug loo dhanyahay dhinaca kale qaar ka mid ah waxgaradka iyo siyaasiyiinta reer galmudug ayaa waxay ka hadleen qoraalka ka soo baxay madaxweynihii hore galmudug axmed ducaale geellixaaf cismaan maxamed cali socdaal wasiirka hore dastuurka dib heshisiinta galmudug oo waraysi gaara siiyey raadiyo cadaada ayaa waxauu tilmaamay inaysan waxba soo kordhinin qoraalka xalay uu soo saaray madaxweynihii hore galmudug axmed ducaale geellixaaf bismillah waa kusalaamayaa warqadaas haddaad i sheegtay koley aniga waxaan is leeyahay waxay oo soo kordhinaysaa dhibidhac ku yimaado hadda howlii socday ay dawladdu waday ayay soo kordhinaysaa waxay kusoo kordhinaysa dadka ma laha aaf asagaa dayacay markii hore muxuu aha systemkan markii horeba inuu isu yira wasaaradda u wakiisha iyada laftigeesha dastuur ma ahayn marka de saacad walba siduu rab u iska yeelayo ninkaa ogaayay isagu rab u iska yeelaayay marka tan laftigeeda anu waxaa laga yaaba warqadan in wax ku kululeysanay ise wax hadda uu sirka rug ka rabay inuu dawladda hadda wax u waramo ku kululaysanayaa laga yaaba waagu wax ogyahay hadda meeshaay wax marayaan meel oo wasuu kala qabsan kara maahan meesha hadda usabareeb nimanka dawladda oo federaalka iyagaa kamaa qabsadeen ciidan ay geysteen nimaan ay u samaysteen waxbay habaysteen marka wax u suura gelaya male laakiin waxaa laga yaabaa laba mid inay tahay inuu rabo maaragtay waxyaaba oo loo balaqaayo siduu ku heli lahaa inay tahay waa qodob koowaad inuu hadda u oo rabo dad mucaarada oo kale inuu lugta ku xirto si waxaan arrimahan galmudug dal ugu sii dhacaan iyadoo laga hortagaayo dadkana leeyahay haddeertaa waa sharaxay yihiin musharaxiinta saanay meesha u dhimaan macnaha in galmudug dhibkeed usii jiido iyo jaalanti noocaas cusub bilaabo inay taha laga yaaba Eh, waa garta marka haddiiba eh, warqadan isaga kasoo baxda ay sax tahay oo go-aankaasi uu yahay mid u qaatay eh, haddii uu tago magaalo kale eh, tusaale ahaan oo uu ku adkaysto in eh, isagu doorashada iyo nidaamka uu hogaaminayo eh, ma isleedahay waa u hirgeli kartaa
ma ha yaraatee wax u hirgelaya ninkaan wuxuu soo kordhi karaa culeyska hadda jira oo oo ma iyo isqaqabsiga uu sii kordhi karaa oo wax kusii dari karaa waa laga yaabaa inuu gaalkacyo tago oo isagoo hadafkiisu yahay in maarata wax lagu rajafanayo waa laga yaabaa laakiin ninkaan hal xabo u hirgelayo horta ma jirto laakiin culeyska iyo burburka uu markii horeba isagu horta uu sii badi karaa intaa kaliya ka imaan karta laakiin hadda maanta wakti uu yiraahdo hadda dib usoo noqdo iyo ma jiro haasho waagii hore oo isaga eh, maaragtay uu joogo dhulka waxay ahayd inuu si caadiya uu si sharciga loo mari lahaa ee dastuurka dhulka ku qorayd inuu systemkii maro marka waktigeedii la gaaray oo widi farsamo magacaabo oo dadka isugu yeero oo dadka maaragtay eh, dad- stakeholderska oo dadka isugu yeero yiraahdo anugu oday guudaa noqonayaan eh, barnaamijka si cadaalada feeraha loo sameynayaa maaragtay ayaa laga rabay wixii markuu waxuu ku qaatay oo dowladdii xilka iska wareejiyey oo hadda ay dhammaatay oo dadkii doorasho loo diyaar leeyahay inuu hadda warqad qoraaho waxay soo kordhinaysa male
Eh, waa garta marka eh, ma laga yaabaa en, dowladda federaalka laftigeedu inay tallaabo ka qaado oo maaragtay sida hogaamiyaal qaarkood ku dhacday oo kale in la xiro isaga maadaama eh, uu had iyo jeer tago magaalada muqdisho caasimadda dalka
ma hadda u malan maayo wa- hadda waxaas waxba ka soo qaadi maayo warqadaas waxba kama soo qaadayaan shaqadooda iska wadanayaan iyaga howlahooda wadanayaan iyaga kadib waxaa laga rabaa waxa weeye inay iyaga laftooda wada saxa qaadaan oo maaragtay galmudug eh, dadka is- qaabka loo maraayo eh, dibudhiskeeda inay wada saxa oo dastuuri ku fariisato bisa iyaga laga rabaa laakiin iyagu haddeer macna waxa weeye awooddii galmudug hore ula wareegeen marka eh, gacanta ciidaha la galeen sabtay la galeen marka waxa weeye dad wadda meel eber ay taallaa marka meel eber haday taallana kulli kuwa federaalka ah cid ugu habboon oo soo aadi lahayd oo wax ka qaban lahayd ma jirto marka u malayn maayo maaragtay haddeer xaafid markaa uu qoray inay hadda iyo wax way ka soo qaadayaan waa iska dhegeysanayaan asaga hadduu qeelaysu baatana midna wax uu noqdo u balqinaya baan umaayaya koy turay uu iska aamusaya haddii adeer markuu joogana wax kaloo haddana soo saari doonaa saasay ku waayaan in laga sameeyo doorasho oo rasmi oo lagu guulaysto hadda ariyay ka saarayaan marna waa u u guursanayaan marka ama kama soo wax weyn oo macna arrintaas samaynayso ma filayo inay jirto laakiin waa laga yaabaa qoladka mucaaradka oo hadda oo dowladda kuwii hadda jaalasha ku ahaa in asaga hadda isticmaalaan ay isku qaarad galaan waa suuragal oo halkaas qabaa culaysa ka keenaan Eh, ugu dambeyntii wasiir en, xoogaa dadka qaarkood waxay dhaliilayeen qaabka loo maray dib u heshiisiinta galmudug iyo sida loo maamulay marka haddana waxaa lagu hawlan yahay dhismihii maamulka galmudug bal ka waran adigu maxaad is leedahay haddii maaragtay aan waddo saxa la marin eh, dhismahan maamulka galmudug ma laga yaabaa in maaragtay dib u dhac kale iyo kala qaybsan kale ay keento ma absolutely taa shaki kuma jiro waxaa keliya oo wax lagu samayn karaa waxa weeye tillaabada la qaadaya tillaabo nidaam ah oo nidaam dowliga waafaqsan oo nidaamka galmudug waafaqsan inay ahaato wax kastoo la qaaday ama dibsila la sameeyo ama doorasho ha la sameeyo wax kastoo intaas hayr dib u dhac iyo waxay keenayaan burbur ay keenayaan marka galmudugna hadda meesha ay joogto hadda inay kasii fogaato ay kasii fogaataan waa dhibaato mujtamacan iyo iyo dadkan maaragtay runtii eh, eh, dhibay ku tahay marka eh, waxa ugu muhiimsan waxa weeye cid kastoo saameyn kule galmudug in wado saxa loo maro yaa saxa laakiin waxaa kaloo la samaynayo waxa la sheegsheegayo oo dhan wax macnaha u yeelinayo galmudug dibdhiskeedii iyo dowladnimadeedii ma aha warkan ka soo yeeray axmed ducaale gelle xaaf ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ay ka socdaan diyaargarowga doorashada loo dhan yahay ee galmudug taas oo ay garwadeen ka tahay dowladda federaalk soomaaliya howlgallada lagu soo qabqabtay ayaa laga sameeyey xaafadaha magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland ciidamada booliiska maamulka puntland ayaa howlgal lagu xaqiijinayo amniga waxay xalay ka sameeyeen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyagoo howlgalkaasi lagu soo qabtay dad fara badan howlgalka ayaa ahaa mid lagu baarayay gaadiidka iyo dadweynaha qaybahooda kala duwan waxaana sidoo kale ciidamadu ay gaadiidka ka fiiqayeen bacda madow ee gaadiidka ku xiran ee beesalka loo yaqaano waxaana guud ahaan laga sameeyey xaafadaha magaalada boosaaso taliyaha qeybta booliska gobolka bari xuseen cali maxamed ayaa sheegay in howlgalkaasi sidoo kale lagula dagaalamayay dhallinyaro xilliyada habeenkiya dadka ka dhaca moobilada kuwaasoo cabashadooda ka soo yeertay shacabka magaalada boosaaso sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalkii lagu soo qabtay labaatameeyo dad ah kuwaas oo u badan dhallinyaro islamarkaana baaritaano lagu samayn doono ciddii dembi lagu waayana la sii dayn doono magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa waxay ka mid tahay deegaanada ugu amniga xun magaalooyinka puntland waxaana mararka qaar ka dhaca dilal qorshaysan iyo qaraxyo lala eegto mas-uuliyiin ka tirsan puntland waxaana weeraradaasi mas-uuliyaddooda sheegta al-shabaab al-shabaab ayaa soo bandhigay erga ay sheegeen inay doorteen xildhibaan jawhari oo ah guddoomiyihii hore baarlamaanka soomaaliya al-shabaab ayaa mar kale waxay soo bandhigeen qaar ka mid a ergadii dooratay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kuwaasoo tegay deegaanada shabaabku maamulaan kadib markii amar u yeeritaan ah uu uga yimid dhinaca al-shabaab qaybtii saddexaad ee ergada soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa al-shabaab waxay ku soo bandhigeen deegaanka buulafulaay ee gobolka baay kuwaasoo gaaraya ilaa toddobaatan iyo lix ergo al-shabaab ayaa waxay sheegeen ergooyinka ay ka mid yihiin kuwii doortay xildhibaan maxamed cusmaan jawhari oo mar soo noqday guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya hase yeeshee khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo xukuumadda soomaaliya uu isku casilay al-shabaab ayaa hore waxay deegaano kala duwan ugu soo bandhigeen ergooyin ay sheegeen inay ahaayeen kuwii doortay baarlamaanka soomaaliya iyagoo sidoo kale wakhti dheeriyah ugu daray kuwa aan weli ku tegin wakhtigii hore ee loo qabtay oo ahaa afartan iyo shan cisho hase yeeshee uu ka dhammaaday iyagoo aan tegin dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa dhowr mar sheegtay in deegaanadeeda aysan ku soo laaban karin ergooyin ka qaatay amarka al-shabaab ee tegay deegaanadooda iyadoo qaar ka mid ah ergooyinkii soo laabtay xabsiga la dhigay weli dhegaystayaal waxaad la socotaan warka subaxee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan soomaali ayaa lagu laayay dagaal ay la galeen cafarta waddankaasi etoobiya wararka ka imaanaya gobolka sita ee ismaamulka soomaalida ayaa sheegay in ugu yaraan afar iyo toban qof oo soomaaliya lagu dilay dagaal ka dhacay gobolkaasi qof ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay b b c da ayaa sheegay in dagaalka oo uu sheegay in canfartu ay ku qaadeen deegaankooda lagu dilay afar iyo toban soomaaliya toddoba kalena lagu dhaawacay qofkan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada ismaamulka canfarta iyo jamhadda dhinaca eritreya ka timid ay ku lug leeyihiin dagaalkaasi waxa uu ismaamulka soomaalida iyo soomaalida inteeda kale ka codsaday inay gacan ka siiyaan sidii ay iskaga celin lahaayeen canfarta uu sheegay in dhul ballaarsi ay wadaan ismaamulka soomaalida ayuu ku eedeeyay inay ka gaabiyeen sidii loogu gurman lahaa dadkaasi isagoo sheegay in afar iyo toban qof ee dhintay laba ka mid a ay u geeriyoodeen dhaawac soo gaaray kadib markii ay waayeen gargaar caafimaad ismaamulka soomaalida ayaa dagaal kula jiri jiray ismaamulka oromada waxaana hadda u muuqata in dagaalka uu wareegay ismaamulka soomaalida iyo kan canfarta warkii subax dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado waa naga intaa warka anigoo sharmaarka idinla socodsiina intaan warkan warka xiga ku kulmi doonno ammaane allah